bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulanti wacan dhegaystayaal dhammaantiinba meel waliba oo aada joogtaan waana kowda bisha sebtembar sannada labada kun saddex iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaystayaal warka reediyo wareer oo dhan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta muqdisho kula kulmay danjirayaasha dalalka ku leh safaaradaha soomaaliya iyo wakiilada ururada caalamiga isagoona ka dalbaday kulanka inay taageeraan heshiiska dowladda iyo maamulka jubba ay ku gaareen magaalada adisababa ee xarunta dalka ethoobiya danjirayaasha uu madaxweynuhu la kulmay waxaa ka mid ah danjiraha dalka jabuuti midka ingiriiska sweden sudan etoobiya iyo wakiilada dalalka midooda yurub jaamacadda carabta iyo rurgoboleedka igaad oo qaramada midooban ay ku jirto madaxweynuhu waxauu maanta u yeeray danjirayaasha dalalka safaaradaha ku leh soomaaliya iyo wakiilada ururada caalamiga waxaana uu kala hadlay sidii ay u taabagelin lahaayeen heshiiskii dowladda federaalka ay la gashay maamulka jubba ayuu yiri afyeenka madaxweynaha oo kulankaasi kadib warbaahinta la hadlay dhanka kale madaxweynaha soomaaliya ayaa ka dalbaday danjirayaashu inay ka shaqeeyaan sidii gargaar loola gaari lahaa dadka ku nool gobolada jubbooyinka iyo gado isagoona xuseyn degaano ka tirsan goboladaasi ay ka jirto xaalad bani-aadannimo kulankan ayaa noqonaya kii ugu horreeya oo madaxweynaha soomaaliya uu la yeesho danjirayaasha dalalka safaaradaha ku leh soomaaliya iyo sidoo kale wakiilada ururada caalamiga oo qaarkood sida qaramada midoobay ay arrimahaasi si weyn ugu dhoonduleyshay magaalada muqdisho ee caasimada dalkana waxaa ka dhacay banaanbax weyn oo lagu taageeraya heshiiskii dowladda soomaaliya iyo maamulka jubba ay ku gaareen magaalada adisababa ee xarunta ethoobiya warbixintan waxaa magaalada muqdisho ka soo diray wariyaha reediyo wardheer maxamed nuur amiin
banaanbaxan oo ahaa mid aad u ballaaran ayna ka soo qayb galeen shacabka ku dhaqan gobolka banaadir toddoba-iyo tobankiisa degmo oo ay sidoo kale qayb ka ahaayeen mas-uuliyiinta guddoomiyaasha degmooyinka iyo ku-xigeenadooda iyo maamulka gobolka banaadir oo ahaa qabanqaabyaha banaanbaxani ayaa waxaa kala qayb galay sidoo kale wasiirka arrimaha gudaha iyo ammaanka qaranka dowladda federaalka ee soomaaliya mudane cabdikariin xuseen guuleed iyo ku-xigeenadiisa banaanbaxa ayaa ka dhacay taalada daljirka daahsoon ee degmada boondheere halkaasi oo kumanaan ruuxa isugu yimaadeen ayagoona lulayay calanka dowladda federaalka ee soomaaliya kuna dhawaaqaya ereye ay kusoo dhaweynayaan wadahadaladii dowladda iyo sidoo kale maamulka jubba ku dhex maray magaalada adis ababa ee xarunta dalkaasi etoobiya banaanbaxayaasha ayaa ku dhawaaqaya ereye ay kusoo dhaweynayaan nabadda horumarka iyo sidoo kale wadatashiga ummadda soomaaliyeed ayagoona ugu baaqay inta kale ee soomaalida ah in ay ku daydaan mas-uuliyiintii goobta ka hadasha ayaa waxaa ka mid ahaa gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho maxamuud axmed nuur tarsan asigoona sheegay in shacabka magaalada muqdisho ay yihiin shacab u diyaarsan soo dhoweynta iyo sidoo kale ka shaqaynta nabadda ummadda soomaaliyeed waxa uuna sidoo kale sheegay in magaalada muqdisho ay tahay magaaladii nabadda taageerana u fidinaysa cid waliba oo ka shaqaynaysa nabadda iyo horumarka ummadda soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed maskaxdii ummadda soomaaliyeed calaamadii midnimada ummadda soomaaliyeed waxay soo dhoweynaysaa dadkeedii iyo shacabkeeduba waxay soo dhoweynayaan wadahadalkii ku soo gunaanadmay adisababa ee ummadda soomaaliyeed u dhexeeyey iyo natiijadii ka soo baxdayba caasimadani waa mideeye way midaysaa ummadda ummadda soomaalida nuuc kastaoo joogana waa laga helayaa ummadda soomaalida nuuc kastay joogana waxbay ku leedahay waxaan leenahay marka waa guul u soo hoyatay ummadda soomaaliyeed waa guul u soo hoyatay shacabka soomaaliyeed waa guul ay soo hoysay dowladdu waxaan leenahay haddaan nahay reer banaadir reer muqdisho haddaan nahay soo dhowaada wasiirka arrimaha gudaha iyo ammaanka qaranka ee dowladda federaalka ee soomaaliya oo gunaanadkii banaanbaxaasi ka hadlay ayaa sheegay in shirkii adis ababa ka dhacay uu ahaa dadaala dowladda federaalka ee soomaaliya ay ku midaynaysay dhammaan shacabka soomaaliyeed meel kastoo ay ku sugan yihiin asigoona tilmaamay sidoo kale in maalinta beriha uu magaalada muqdisho ka dhici doono shirweyne dib u heshiisiina kaasi oo daba socda shirkii dhowaan kusoo gabagaboobay magaalada adis ababa ee xarunta dalkaasi etoobiya kaasoo u dhexeeyey maamulka jubba iyo sidoo kale dowladda federaalka ee soomaaliya heshiiskan dib u heshiisineed ee hadda ka dhacay magaalada adis ababa wuxuu qayb ka yahay dadaalkaas dheer ee xukuumadda waddo oo ay dhammaan shacabka soomaaliyeed meel kastuu jooga ugu baadigoobayso kuna midaynayso kagana dhigaysa shacab iyo ummad mid ah oo walaal ah shir dib u heshiisineed oo aad iyo aad u ballaaran oo arrintaas ayada ah sii dhammaystirkeeda iyo sii abyideeda lagu taageerayo laguna maaragtay soo qabanayo shirkaas waxaan rabnaa gobolka banaadir iyo dadweynaha degan inay aada iyo aad qayb qaataan aada u taageeraan aadna u soo dhaweeyaan maxaa yeelay waa heshiis iyo shir la rabo in lagu dhammaystiro heshiiskii ka dhacay magaalada addis ababa dowladda soomaaliyeed marka ama xukuumadda soomaaliyeed waxaa ka go-an inay dadka soomaaliyeed fikir iyo ra'yi wax alla wixii udhexeeya oo idil iyo wixii farqi oo udhexeeya oo dhan inay soo ururiso waxaa berri magaalada muqdisho ka furmaya shir weyne qaran oo looga hadlayo dhammaan ajendayaasha siyaasadeed ee ummadda soomaaliyeed iyo qaranka soomaaliyeed u yaalla ee mustaqbalkooda ku dhisayaan hadday ahaan lahayd arrinta federaalismka oo ah arrin aad iyo aad muhiim u ah shacabka soomaaliyeed laakiin u baahan dadku inay isku fikir iyo isku ra'yi iyo isku talo iyo isku tijaah inay ka yeeshaan u baahan banaanbaxani ayaa waxa uu imaanayaa xilli maalintii shalay ahaa sidoo kale banaanbax aad u ballaaran oo ay soo qabanqaabiyeen bulshada ku dhaqan gobolada bay iyo bokool oo ka dhacay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay halkaasi oo looga soo horjeeday shirkii dhowaan ka dhacay magaalada addis ababa iyagoona dadka ku dhaqan gobolkaasi bay ay sheegeen in ay kasoo horjeedaan heshiiskaasi dowladda federaalk ee soomaaliyana ku eedeeyey in ay iclaaminayso dagaal ka dhan ah beelaha digil iyo mirifle ee dega deegaanadaasi maxamed nuur wardhe redio muqdisho
wararka ka imaanaya degmada dhuusamareeb ayaa waxay sheegayaan in golaha talada ahlu sunna ay xilka ka xayuubiyeen gudoomiyihii golaha fulinta cabdi cali fiidow iyadoona uu sii xoogeysanayo khilaafka u dhexeeya ahlu sunna ee gobolada dhexe xilka qaadistan ayaa waxay ka dambeysay markii golaha taladu oo ay ku shireen dhuusamareeb iyagoona cod u qaaday in xilka laga qaado cabdi cali fiidow kadib markii lagu adeeyay inuu fulin waayey mabaadi'dii ahlu sunna gudoomiyaha golaha talada ahlusunna ayaa ku dhawaaqay natiijada codka isagoona sheegay in sideed iyo labaatanka xubnood ee golaha talada ahlusunna ay u codeeyeen in xilka laga qaado marka laga tago hal xubin xilka qaadistan ayaa kusoo aaday iyadoona maamul uu soo magacaabuday dowladda soomaaliya gobolka galgaduudkaas oo gudoomiye uu yahay xuseen cali wehliye oo loo yaqaano cirfo taasna waxaa ku kala qaybsamay ahlusunna waljameeca dhanka kale waxaa goordhow shir jira-id ku qabtay magaalada gurceel gudoomiyihii golaha fulinta ay xilka laga qaaday isagoona kasoo horjeestay go-aankii xilka qaadista islamarkaana sheegay inaanu aqbali doonin maalmihii ugu dambeysay ayaa waxaa isa soo tarayay khilaaf adag oo u dhexeeya ahlusunnada galgaduud tan iyo markii dowladda soomaaliya ay maamul usoo magacaawday gobolkaasi halkaad warkaasi kala socotaanna waa idaacadda wardheer xukuumadda soomaaliya ayaa sheegtay in maalinta beriya magaalada muqdisho uu ka furmayo shirweyne qaran oo looga hadlayo mustaqbalka siyaasadeed ee dalka wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka cabdikariin xuseen guleed ayaa waxa uu sheegay in shirweynaha qaran ee beri furmaya ujeedadku yahay mustaqbalka siyaasadeed ee dalka islamarkaana arrimaha federaalka iyo dastuurka looga hadli doono master guuleed ayaa waxa uu sheegay in shirka ujeedkiisu uu yahay sidii fikiro iyo weliba aragtiyo kala duwan la isugu weedaarsan lahaa markaasoo la doonayo in laga hadlo arrimo muhiim u ah horumarka dalka shirkan ayaa soconaya muddo afar maalina iyadoona xafiiska madaxtooyada iyo wasaaradda arrimaha guduhu ay doorka ugu weyn ka qaadanayaan arrimaha la xiriira shirkan iyo weliba qabanqaabadiisa waxa uu shirkan kusoo beegmayaa iyadoo tobanka bishan sebtembar ay ku beegan tahay sanad guuradii koowaad ee kasoo wareegatay markii xafiiska madaxweynaha loo doortay xasan sheekh maxamuud dagaallo culus oo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo kuwa itoobiya iyo ah al-shabaab ayaa xalay waxa ay ka dhaceen meel u dhow degmada qasax dheere ee gobolka baa iyadoona dagaalkan uu ahaa mid la isu adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan sida ay sheegayaan wararka dagaalkan ayaa waxa uu ka dhacay deegaan lagu magacaabo kurubood oo u dhow qasax dheere halkaasi u weerar ku qaadeen ciidamada dowladda iyo weliba kuwa itoobiya iyana ay ku sugnaayeen inta la ogyahay toddoba ruux oo dhinacyadii dagaalamayaya ku dhintay dagaalka inka badan tobaneeyo kalena waa ay ku dhaawacmeen iyadoona dadka deegaanku ay sheegayaan inuu jiro khasaare intaasi ka badan oo dadka rayidka soo gaaray xoogaga al-shabaab ayaa gacanta ku haya deegaanka lagu dagaalamay oo ay fadhiisan ku leeyihiin waxaana ciidamada dowladda iyo kuwa itoobiya la sheegay inay dib ugu laabteen degmada qasax dheere dagaaladan ka dhacay duleedka qasax dheere ayaa ahaa kii ugu cuslaa muddooyinkan dhaca iyadoona isgaarsiinta degmada ay muddo hawada ka maqnayd dhinaca kale dagaal u dhexeeya ciidamada misoom iyo al-shabaab ayaa isna waxa uu ka dhacay deegaanka yaqbari weyne ee gobolka shabeellaha hoose kaas oo aan si dhaba loo ogeen waxyaabihii uu sababay warkii oo aad kala socoteen warbaahinta wardheer akhyaartana dhegaysanaysaa waa nagaynta war akhriyuhuna anigoo maxamed cusmaan xabiib ayuu ahaa waana inoo mar kale haddii alla idmaynta ka horreysa nabadgelyo